أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa habeenimo talaada ah taariikhuna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha muxaram sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijri guud ahaan warkeena habeenimo caawa waxaan kusoo qaadanaynaa furashada degmada muqokori ee bariga wilaas amniga hiiraan ciidamada mujaahidiinta xisaaka weerar culus oo cagmarin ay ku qaadeen saldhigii xerihii ugu waaweynaa murtadiinta ay ku lahaayeen bariga wilaayada hiiraan kuwaasi uu ku yaalay degmada muqokori ee wilaayada hiiraan iyadoon allah fadligiisa weerarkaasi lagu daafurcmanis shaadiya iyadoon cadowga allah khasaare culus lagu gaarsiiyey ugu dambeyntiina degmada muqokori waxaa gacanta ku dhigay ciidamada mujaahidiinta haddaba bayaan kasoo baxa taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa lagu faahfaahiyey weerarka culus ee mujaahidiinta maanta ay kula wareegeen gacankuhaynta degmada muqokori aan soo dhaweeya walaal
bismillaahi araxmaan iraxiim bayaan ka soo baxay taliska ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo cinwaan looga dhigay mujaahidiinta oo la wareegay degmada muqokori laba-iyo tobanka muxaram kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri kuna beegan toddobada julaay labada kun shan iyo labaatan ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo isniin ah weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhigyadii ciidamada riddada ee degmada muqokori ee bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan weerarka cagmarinta ah ayaa ku bilowday camaliyad istishaadi ah oo ay mujaahidiintu la beegsadeen taliskii ugu weynaa ee ay cadowga murtadiintu ku lahaayeen afaafka hore ee muqokori halkaas oo lagu xasuuqay saraakiishii hoggaanka u ahayd maleeshiyada murtadiinta dagaallo kooban kadib mujaahidiintu waxay allaha fadligiis cagta mariyeen dhammaan difaacyadii cadowga waxayna si buuxda ula wareegeen fariisimayaashii murtadiinta iyo guud ahaan degmada muqokori ciidamadii cadowga ashaadala dirirka ahaa ayaa si habqan ah uga cararay furinta dagaalka waxayna u kala firxadeen dhulka baadiyaha ah ee dhanka degmada maxaas inta la xaqiijiyey waxaa weerarkii cagmarinta ahaa ee maanta ka dhacay degmada muqokori iyo duleedkeeda lagu dilay afartan iyo toddoba murtad oo intooda badan bakhtigooda looga cararay goobaha dagaalka waxaana lagu dhaawacay lixdan iyo shan kale khasaaraha cadowgu intaas waa uu ka badan karaa iyadoo meydad hor leh laga helayo dhulka duurka ah ee ay murtadiintu u firxadeen cadowga lagu dilay dagaalada maanta waxaa ka mid ahaa saraakiil horjoogayaal u ahaa dagaalka ashaadaladirnimada ah ee ay saliibiyiinta iyo murtadiintu ku soo qaadeen ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah mujaahidiinta ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay hub saanad iyo maxaabiis laga qabtay cadowgii lagu jabiyey dagaalka muqokori faahfaahin intan ka badan dib ayaan kasoo gudbin doonaa inshaa allah wlilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun jasaaka allahu kheyran walaalka maahir sidoo kale degmada muqokori waxaa ku sugan walaalkeen yaasir maxamed oo maanta si toosa uga qayb qaadanayay barnaamijkii tubinta tooska ah ee muslimiinta loogu bishaareynayay furashada degmada muqokori aan soo dhaweeyey walaalka yaasir waad mahadsan tahay walaalka faysal adiga iyo dhegeystayaasha sida tooska ah ugu xiran tubinta saacado kooban ayaa laga joogaa dagaalkii malxamadda ahaa ee saakay halkaani ka dhacay allah subxaana watacaala uu nasrigaani cadiimka ah ku siiyey mujaahidiinta walaalka waxaan dhex socdaa gudaha degmada muqokori raayada tawxiidka ayaa ka taagan gudaha magaalada magaalada gudaheeda iyo duleedyadeeda waxaa ka socda roondooyin culus oo lagu xaqiijinayo amniga magaalada iyadoona sidoo kale ay jiraan howlgallo lagu baacsanayo cadowgii allah ee saakay ka firxaday halkaani iyagoona qaarkood iyagoo dhaawac ah ay yaalaan hoodka ciidamada mujaahidiinta ayaa ku daba jira oo wada howlgallo culus oo lagu carabtirayo maleeshiyaadkii ka firxaday halkaan gudaha magaalada iyo duleedyadeeda waxaa ka muuqanaya baktiyada maleeshiyaadka murtadiinta oo ay ku jiraan saraakiil madaxya weyn ah faysalow xaaladda magaalada ayaa ah hadda mid degan inkastoo ay ka muuqanayaan raadadka dagaalka iyo macarikadii faasilada aheyd ee saaka halkaani ka dhacday dagaaladani oo socday bilihii lasoo dhaafay ee maanta kusoo xirtay degmada muqokori ayaa ahaa silsilado weeraro ah oo cadowga allah looga bixinayay dhulkii uu kusoo qaaday xamalada ashaadala dirirka ah kuwaasi oo weysaystay laga soo bilaabo een, wilaayaadka galgaduud shabeellada dhexe ilaa iyo hiiraan allah subxaanahu watacaala wuxuu qadaray in ay kusoo xirtaan maantay ee, degmada muqokori oo ahayd talis weyn een, maanta allah subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan raayada tawxiidka ayay ku naaloonaysaa ciidamada mujaahidiinta ayaa ku sugan Ee, nasrigaasina allah subxaanahu watacaala wuxuu ku xaqiijiyey gacanta awliyadiisa mujaahidiinta ah ee muddada saddexda sano ah een een hortaagnaa xamladii ashaadala dirirnimo ee cadowga allah uu kusoo qaaday wilayaadkii islaamiga een waxaa ii muuqda een goobihii ganacsiga fiyaalihii magaalada iyo xarumihii uu ku shaq- ku shaqeynayeen maamulkii ashaadala dirirka ahaa ee maanta uu halkaani kusoo ekaaday hadda waxaan soo gaaray een, gudaha magaalada gaar ahaan fiyaalaha Een, waxaa hadda indhahaygu ay qabanayaan astaamihii cadowgu uu halkaani uu ku sameeyey oo ay ka mid yihiin caalamada daabuudka Een, mujaahidiinta ayaana zuulinaya astaamihii cadowgu uu halkaani ka sameeyey iyo daaquudka ahaa waxaana lagu bedelay raayadii tawxiidka raayadii nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ah tan maanta dhaqaajisay mujaahidiinta midda ay darteed u dhaawacmayaan u shahiidayaan ayna ugu ribaadayaan een, furimaha dagaalka Een, waxaan hadda la joogaa mid ka mid ah halyeyadii tawxiidka ee oo ka mid ah raggay uu allah gacantooda ku xaqiijiyey nasrigaani weyn Een, maxaa kuu muuqanaya bal dagaalkii halkan ka dhacay الحمد لله waxaa ii muuqanaya nasri weyn akhil casiis waxaa ii muuqanaya nasri cadiim ah waxaa ii muuqanaya gaalo oo u kala go'da sida tusbax kala go'ay oo kala yaacay hal hal kale mid ku sheega ma lahan way kala yaaceen baktiyada duurku kala yaacsan yahay saraakiil iyo maxaan ku rahdaa iyo ciidanba waa isdhex yaalaan meel kasta waa alxamdulilah waa nicma cadiima muslimiinta waxaan ka dalbaynaa farxaddan weyn in ducada nagu soo kaalmeeyaan ilaahay iyo waxbay magarata garabkeena gal laa yanqusu diin wanaxnu axyaa insha allahu tacaala meel kastaana ugu tegaynaa dhiiggeena ilaah ugu dhowaanana iyo jasadkeena iyo arwaaxdeena qaaliga ah ilahay diinkiisaan ku darasanayna idikuna ducada waayeelada soo duceeya dadka muslimiinta ah ducada insha allahu tacaala gaala waa jabtay dhulalka muslimiinta waa ka saarna bidinlah insha allahu tacaala magaalada waxaa ka muuqanaya astaamo xunxun iyo shacaaraad qaab daran ay u sameeyeen biidni illaah waxaanu ku bedelaynaa shacaaraadka islaamka shacaarta islaamka insha allahu tacaala ka muuqanaysa raayat tawxiid tii caddeeda iyo tii madooweeday Een, sidoo kale dhegeystayaal een, waxaa inoo socota tabinteenii tooska ahayd Een, sidoo kale waxaan la joogaa haddana een, mid ka mid ah raggii mujaahidiinta ahaa ee saakay oo allah gacantooda ku xaqiijiyey nasrigaani weyn usoo dhowow idaacadda islaamiga ah ee andalus وادوا وادوا جزاك الله خيرا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الى عد اندلس waa ku dhawahay ilaahay aa ku mahadsan subxaana wa tacaala oo beledka magaalada muqukuri oo saddex sano iyo wax ka badan ay haasteen ciidamada shahaadala dariirka ah Een, ilaahay saakay mujaahidiinta ayaa ku soo qaaday dagaal dhowr jiha ku uga soo qaaday camiladii shahaadiga lagu daahfuray ilaahay fadligiis waxa waaye magaalada ayaa si maaragtay buuxda ula wareegay magaalada muqukuri ilaaha ku mahadsan ilaaha ku mahadsan uma kabacdi amniga magaalada waa degan yahay hadda xaalkeeda waa degan yahay astaamaha hadda waxaa ka muuqda xunxun oo waxyaalihii gaalada iyo qurunkii iyo qashinkii lagu yaqiina calaamadahoodii aa ka muuqda insha allahu tacaala ayagana waa la tirtiri doonaa oo raayada tawxiidka ayaa maaragtay la wada suri doonaa raayada tawxiidka meel allaala meeshay gaala joogtana waa laga suri doonaa insha allahu tacaala dhanka kale muasasada alkataab ayaa baahisiiyey sawirada furashada degmada muqokori wilaaya islaamiga hiiraan waxaana sawirada kasoo muuqanaya ciidamada mujaahidiinta oo ku dhex luganaya gudaha degmada muqokori sidoo kalena ku sugan goobaha caanka u ah degmada muqokori sida aargada degmada muqokori iyadoona ciidanka mujaahidiintu ay ku rondeynayaan suuqa iyo xaafadaha degmada muqokori dhanka kale waali wilaaya islaamiga hiiraan sheekh gulid abunabhaan ayaa bulshada muslimka ku dhaqan wilaaya islaamiga hiiraan iyo guud ahaanba caalamka ugu hambaleeyey furashada degmada muqokori بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا أولا الله سبحانه وتعالى أيام هذا إسكاله الله نوغو نعميي نعموين كيسا كلا دوان tirada badan oo aanan koobi karin allaha nasriga iyo guusha na siiyey allaha naga adkaysiiyey cadowgiisa allaha qalbiyadeenna sugay oo towxiidkiisa ku sugay allahana waafajiyey inaan noqono ummatu jihaad ummatu dacwa inaan noqono allahana waafajiyeyba mahad iska leh bacda xamdilaahi subxaanahu watacaala waxaan rabaa inaan halkan ka sheego oo aan u caddeeyo ummadda muslimiinta ah ee kala duwan ee ku nool dhulka ay leeyihiin dadka muslimiinta ah in ilaahay subxaanahu watacaala saaka oo ay bishu tahay laba iyo tobankii muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo toddobo ilaahay mujaahidiinta uu gacanta u geliyey degmadii muhiimka ahayd waa degmada moqokori ee wilaayada islaamiga hiiraan waa fadli ilaahay waa wuxuu asaga allah nagu manaystay oo uuna siiyey ma aha wax xoogkeenna iyo xeelteenna aan ku keennay ilaahayna waa ugu mahad celinaynaa in badan subxaanahu wa tacaala cadowga ilaahay waa jabay khasaaro badanna ilaahay waa u gaarsiiyey wuxuuna ku cadaabay gacmaha mujaahidiinta siduu asagaba noo sheegay allah subxaanahu wa tacaala قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين الله سبحانه وتعالى وأجبيي وأنا أدليي إلهينا وأكفرحيي قلبي يدا ضدك مسلمين تاه نصر قاس أيا إلهي ساكا نقول الله ديستي مقوكرنا هدير وحكتها راية التوحيد راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ilaahay cadowgiisina waxay ka baxeen ayaga oo dhabarrada ka jabay sii jeestay dubur joodiyey in badan oo muhim u ahaydna ay meesha kaga tageen ayaga oo bakti ah in badan oo dhaawacana waxay ku qaateen gacmahooda allahna ugu mahad celinayna subxaanahu wa tacaala umma walaalaha mujaahidiinta ah dadaalkiinna juhuudda aad bixinaysaan fikirkiinna iyo fahamku ilaahay idiin furay waa idinkaga mahad celinaynaa waxaana leenahay allah subxaanahu wa tacaala taladiinna ha idiin sugo allah subxaanahu wa tacaala cadowgiinna qalbiyadooda ruucbi ha ku furo ilaahay qalbiyadiinna ha xoojiyo weligiin guulaysta ilaah subxaanahu wa tacaalana miciina ha noqdo intaa kadib ikhyaaray dadka fara khayrka xumaantana reeba marna kama daalaan in ay wanaagga sheegaan waxaan isleeyahay mujaahidiintu wax badan bay qadaayaadka noocaana ka hadleen qabaaisha soomaaliyeed wa khaasatan beesha degta wilaayada islaamiga ee hiiraan barigeeda oo ay talada ka luntay sidaan inaysan anfacaynin dadkeenna aysan anfacaynin xigmadii aysan ku jirin wax noogu xasilaya aysan jirin adduunyadeenna iyo diinteennaba midna in badan walaalaha mujaahidiinta way ku celceliyeen وخاصة كولاية هيران هان إن بدن أيام وركان نري أنك أو ترينا أو نحرسنا إن أمدنا أنك أو ضدك إن تلاذا كلهم تي مرول بربنا إن فهم سينو ماشى أي تلاذا توسن جرتو وأنا دأبيجي أنبياء ودأبيجي نبي إن محمد عليه الصلاة والسلام وأنا نقول حلكي سيمانتا قعنتك هينو مرنا لما دريك الحق ما أنت ضدك حوا عضاتي yaa runlow ah yaa beenlowa maantay caddaatay yaa turaya yaase taagsanaya maantay caddaatay xaqa iyo baadilka waxay kale yihiin maantay caddaatay warkii aan horay u lahayn ka zuuli mayno kamana gaabinayno ilaahay baana nagu andoonsaday subxaanahu wa tacaala waa ku celinaya waxaan leenahay war dadkeenna ay talada ka dhuntayow dib u fikira taladan iyo dhaqanka noocaana aan muraajaca ku samayno dib u eegis aan ku samayno maxaa inoo faa'iiday maxaa inoo kordhay maxaan maanta haynaa haddaan sidaan kusii baaqi ahaano maxay taladu noqon kartaa yaa xabiib kuu ah yaa cadow kuu ah kuwa kula talinaya kuwee runlowyaal ah kuwa beenta sheegayase waa kuwama xaqa cidda uu la jiro waa cidma cidda baadilka sidase waa ciddee waxaan leenahay caqligu ha shaqeeyo ha la fikiro dadka miirka qaba oo maskaxdooda ay fayowdahay talada ha laga qaato soo laabta fikira wixii dhacay dhacee shalamehe daraad wixii aan ka hadlaynay ayadoo intaan ka duwan ayaad u jeeddaan maanta xaal meesha u joogo warkeenna war tiigsashaa ma aha warkeennu waa war turid ah warkeennu waa war raxmad u ah oo aan ula jeedno aan ugu naxariisanayno dadka aan ka dhalannay oo aan rabno inaan shareecada ilaahay wada matalno kutubka ilaahay ku wada dhaqanno subxaanahu wa tacaala aan rabno inaan cadowgiisa ka difaacno annagoo wada jirno waa dadka aan u dhimanayn waan u taagannahay kuwa tha- saaka faqriga ku jira oo muqokori jooga dadka ay sharaftooda difaacayaan ay xaqooda iyo xuquuqdooda difaacayaan waa dadka noocaasa dadka aan la hadlayno tusaale waxaa idinkugu filan ikhyaarey isbarbardhigga ah dagaalka hadda socday oo eriya muqokori ka socday oo ugu dambeeyey kii maanta iyo kii daraad meesha la yidhaha gumare oo meydka daadsan yahay oo maalinka aan hadlaynay wiilal badanoo noolaa maanta aysan adduunka joogin oo aakhare jiraan wax ay ku baxeen iyo waxay ku maqan yihiinna aysan garanaynin maxba isbarbardhigga wuxuu yahay dagaalka intaa socday waxaad arkaysaan xaqa dadkiisa iyo noocay u dhaqmaan gabar lama kufsan duyo lama dhicin dad lama dhibin shacabka dhulka jooga reer hebel baa tahay looma dhibin looma dilin looma qaban looguma cagajuglayn xaqa dadkiisa ayaa sidaa yaqaana xaqa waxbuu hiigsadaa waxa uu hiigsanaya oo dadka xaqa wada waxay hiigsanayaan waa irdaa ullahi tabaaraka wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala allaha weyn in ay raalligeliyaan ayaa qasadkoodu yahay meelaha hoose ma aha oo ay dadka qaar ka fikiraan waxaan rabnaa wanaagga waad arkaysaan shalayna waad ogeydeen hadday tala luntay maanta mar labaad tala inaysan naga dhumin soomaalidu waxay tidhaahdaa mar idaga allaha dago mar labaad idagana aniga allaha idago yaan mar labaad dadka iyagow laidan degin dadaan dan idiin hayn dadaan dan idiin hayn lo-aynimaan ku soo fulinayn lo-aynimaan ku soo fulinayaanu ku aroorin waxaa kaloo soomaalida tidhaahdaa xarig ninkaan kuu furayn yuusan kuu xidhin warnimaan xarig adinka idiin furaynin yuusan idiin xidhin wixii waad aragtaan wixii la isu been sheegay waad aragtaan warkaasu waa war islaamnimo waa war walaalnimo waa war mas-uuliyadeed ka daali mayno waa ku celcelinaynaa ilaahay baana ula jeednaa subxaanahu wa tacaala cid kaloo aan ku raaligelinayna male waxaan ku gebagabaynayaa kelimadayda ilaahay inaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinno nicamka iyo guusha iyo nasriga israacraacay oo allah una siiyey waxaana rajaynaynaa in goobo badan oo dhiman oo ilaahay acdaadiisa ay ku sugan yihiin sidaan oo kale mujaahidiinta gacantooda u soo geliyo mujaahidiintana waxaan leenahay sugnaada oo sabra ilaahayna kaashada weligiin ogaada waxa ilaahay uuna siinayo inuu nooga rabo inaan ugu mahad celinno waakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin kaasi wuxuu ahaa waaligula saamiga hiiraan sheegulid awoonabahaan oo ka hadlayay furashada degmada moqokoriya caawa degmada moqokoriya raadada tawxiidka ayaa ka babanaysa waxaana si buuxda gacanta ugu haya ciidamada mujaahidiinta degmada moqokoriya ayaa ahayd saldhig weyn oo ay cadowga allah ku laayeen bariga wilaayada hiiraan balse allah fadligiisa maanta iyo cagta la mariyey halkaasi ayaana lagu ciribtiriyay cadowga allah iyadoona ku dhaqanka shira islaamka saddex sano kadib ay dib ugu soo laabatay degmada moqokoriya cadowga allah waxaan leenahay waxaan gaargaarsannaa oo galabyo gaaf wareegnaa goofafkii moqokori guushii khafaar iyo gurmudkii eebbahi noo gartay gebigeedba moqokori gacantaan ku haynaa gaalkii toromba iyo gorofyadii au esom iyo gacantaagtihii garguurta yaa geeraradan iga gaarsiiya gulufkoodii colaadeed ma guul bay guranayaan mise guuldare iyo hoog bay gacmaha ku sitaan wayowma idin yafraxu almu'minuuna binasri illaahi yansuru man yashaa wa huwa alcasiizu alraxiim guud ahaan warkii habeenimana caawaanag intaas wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wajihaadkum mubaarak